waxaa sii kordhay khasaaraha dhimisho ee ka dhashay dooni ay saarnaayeen dad soomaali ah oo ku degtay xeebaha jasiiradda madakaskar dadkaas uu kusii jeeday jasiiradda mayoota ee dalka faransiiska dowladda madakaskar ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada meydadka dadka soomaalida ah ee la xaqiijay inay ku dhinteen dooniyaha la qalimay ay gaarayso shan iyo labaatan ruux iyadoona ay jiraan dad weli la xanuunsan oo xaaladooda caafimaad ay liidato gudoomiyaha maamulka dekedaha ee dalka madakaskar ayaa sheegay in dadka lasoo badbaaday tiradooda ay gaarayso ugu yaraan afartan iyo sideed ruux kuwaas oo ay da-dooda u dhexayso toddoba iyo toban ilaa konton jir wasiirka arrimaha dibadda ee madakaskar ayaa sheegay inay weli socdaan baaritaanada lagu baadagoobayo waxaa dhaliyey dhimashada dadkan tirada badan ee soomaalida ah wuxuuna hay-adda qaabilsan arrimaha qaxootiga ee qaramada midoobay ka codsaday inay caawinaad lasoo gaarto waayihii ugu dambeeyey dhallinyarada soomaalida ah ayaa ku leeday badaha iyagoo doonaya inay gaaraan dalka yurub waxaana xilligan meelaha aadka loo aado ka mid ah jasiiradda mayoota ee dalka faransiiska taas oo xeebaha muqdisho u jirta masaafo dhan kun iyo lix boqoloo kilomitir culimada soomaaliyeed iyo dadka waxgaradka ah ayaa dhallinyarada ugu baaqay inaysan naftooda halligin dalkoodana ay ku qancaan oo ay ka difaacdaan shisheeyaha kusoo duulay ee boobaya dhaqaalaha iyo kheyraadka dalka